madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawi xuseen ayaa xeragga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey degmada muqokori ee gobolka hiiraan mashaariicda xeragga laga jaray ayaa waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada xarunta maxkamadda iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada ceelbiyood iyo garoonka ciyaaraha degmada muqokori cali guudlaawi xuseen madaxweynaha maamulka hirshabelle oo ka hadlay munaasabadda ayaa bulshada ku nool degmada muqokori ugu mahad celiyey sida ay maamulka ugula shaqeeyeen hirgelinta mashaariicdan waxaana qiraynaa inaad tihiin ummad u bisil dowladnimo ummad go-aankeedu yahay horumar iyo wanaag inaad tihiin aan qiraynaa waa mahadsantihiin runtii aaday noo farax gelisay mar walibana golaha wasiirada mashaariicda laga fulinaayay degmada moqokori ammaan badan iyo wanaag badan ayay ka soo gudbinayeen ummadda ku nool degmada moqokori markii uu agaasig u yimaado markuu wasiir u yimaado iyo mas-uulkani markuu u yimaadba gacmo furanay ku soo dhaweynayeen mashaariicda la keenana si fudud ayay ku fulaysay runtii waa ku mahadsan tihiin waa idinku ammaana wanaaggaas waana bogaadinaya amniga aad ka shaqayseen haddaan amni jirin mashaariicdu ma fusheena sida nabadgelyada ah ee mashaariicdu u fulayso amniga sidaad ugu duubateenna waa ku mahadsantihiin si gaara ayaan u ammaanayaa runtii abaabulka ka jiro ummadda ku abtirsato degmada moqokuri dal iyo dibad meeshay joogaanba abaabulka iyo iska waqabka gaarka ay go-aansadeen horumarka iyo wanaagga degmadaanna waxaan leehay waad ku mahadsantihiin si kastaba maamulka hirshabelle oo kaashanaya dowladda dhexe iyo hay-adaha ka howlgala dalka ayaa mashaariic horumarineed ka fuliyey deegaana iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya